kulan ay maanta isugu imaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada ismaamulka mandheera ayaa looga hor yimid dacwada laga gudbiyey lacagaha baasariga ee uu horaantii bishan xarigga ka jaray barasaabka mandheera odayaasha dhallinyarada iyo haweenka ka soo qaybgalay kulankan ayaa si isku mid ah u cambaareeyey shakhsiga dacwadan gudbiyey iyagoona ku baaqay in kiiskan laga soo celiyo maxkamadda cabdulaahi ibraahim waxaan ka mid ah odayaasha magaalada mandheera waxaan cambaaraynaynaa ninkii maxkamadda geeyey arrintii baasarigii daraad lagu loonjgareeyey ramo ninkaasaan cambaaraynaynaa waan kasoo horjeednaa arrintaas arrin mustaqbalka ummadeed waaye nin arrintii ninka ma aqaan hadduu siyaasiya iyo arrintii maendeleo kala aqoonin baan u malaynayaa ninkaas laga saaro siyaasadda dowladda kenya biya waxaan ogeysiinaynaa in arrintaasaan shacab burbetelin cid ka socotana jirin cid saboodgeysana jirin waa nin shaksi iskii u socda oo maxaa yeelay danaysta ah ummadda dhuuqabataynaay oo macnaha ummadda horumarkooda rabin waxbarasho horumarkooda rabin ummadda inay dantooda gaartaan rabin waayo marka dowladda waxaan ka codsanaynaa dowladda county natalkeedii haddii sharciga diitoogaa jiro inay arrintaas baasmarayaan xoog ku maraan oo macnaha shacabka garab baaldiin taagannahay arrinta baasariga cid hor istaagi karta ma laha rag iyo haweeney caruur iyo dintoo dhan ba waxaan insha allah kusoo degaroobaynaa maalinta isniinta inaan mudaaraad samayno county idil kutoka mandera borda pitpipuan baka irestelo baka kutul oo inaan maandamaano qaadnaan diyaaru nahay soo baasmaareen waa laga hor imaadaa la yidhi dowladii ninkaasaan cambaaraynayna lama qabno habeenay daraan ninkaas waraan jirinaas suubi ma maqlaysa waa ka daba tagaynaa weli arrintiisaas saan ma aha marka ninkaas arrin xunu hagaajiyey arrintaas as hagaajiyey lama qabno maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas soo celiso ay arrintaas rijabti ka dhigto oo hadalka ninkaas ay beendaysaan rabnaa waxaa ajaacib eh oon la maqlin oon la arkin ayaa la qabsatay arrinta iyadaheed waa yaabsanay reer mandheera haddaanu nahay soomaaliyay sabci soomaaliyay arrin aan ebadkeed la arkin oon la maqlinaana qabsatay soomaali soomaali la xarbinaysa mandheera county zaa-idaa loo xarbiyay tobanka sanoo soo dhaafan hadda soomaal we have break silence hadda weesi kubaali upuusi ma ogolaanayno edab darra isaqajaanima mar damba ma ogolaanayno countiga maxaa loo dacweey gabana mefa waxuu sameeyey wax aan ebadkeed la arkin annaga haddaanu nahay dadkii reer mandheera haddaanu nahay dhalinyartii haddaanu nahay maamooyinkii haddaanu nahay aabbayaalkii reer mandheera mana ogolaan doono mana ogolin dowladda countigana waa u mahad celinaynaa habeen ayaa u mahad celinaynaa maalin ayaa u mahad celinaynaa arrin xadgudub oo ka hor istaagaysa ummadda waxqabadkii loo qaban lahay habeeni dhalarba waa ka hor imaanaynaa qofkii isku dayana annagana kobti asa gashtaan gashanaynaa habaar horta umaba dhibno laakiin arrinta noocan qofkii hor istaagay annagana waa hor istaagaynaa insha allah arrintaas ayaan cambaaraynahaynaa isniinta meeshii lagu gaarana mandheera dhamaal banaankan usoo baxaynaa arrinta lagu qaraabto oo kootini loo ordo si sifo sifo loo hela interest dadka u qaas ah arrintaas way dhammaan doontaa insha allah waana ka hor imaanaynaa arrintan kootiniga oo wax walba lala hor istaagayaa sifo aniga maanta kootini haddaan aad berri waxbaa lagu siinaa daraaddeed aan u aadayana way istaagi doontaa mandheera ma socon doonto meeshaan dad ayaa ku nool meeshaan dad ayaa ilaalsado arrintaas mandhaleo aan rabnaa horumar ayaan rabnaa waxqabad ayaan rabnaa xilli walba siyaasad ma dhex taagnaani kar si kastaba ha ahaatee maxkamadda sare ee dalka ayaa dowladda ismaamulka mandheera ka hor istaagtay bixinta lacagta baasariga oo dhan saddex boqol iyo konton milyan oo uu dhowaan xarigga ka jaray barasaabka mandheera kadib markii shakhsi ka soo jeeda ismaamulka mandheera oo lagu magacaabo cabdulaahi maxamed axmed uu dacwo u gudbiyey maxkamadda cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta sta ismaamulka mandheera